saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta hawda naga dhegaysanaysa ay meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isna idiinsoo gaariyaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiyaha isnaa jawaba harshabeellaha dhexe soomaaliya waxaana halkaa idinkala socodsiinaya anigoo timacdee
saxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo darkaa sugaariyo ku dhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda toddobaadkan ibaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanka waxaana barnaamijka marti ku ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada jowhar dhirtayaa la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer dhulka uu sha- dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaa la shidin lahaa
waa hagaag dhegaystayaal fariinta intaas aynu kaga gudubno markaana ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ka qaybgelaysa doodan aynu kaga hadlayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanka dhalinyaradu markii laga hadlayo een, horumarinta deegaanka runtii wax badan ay ka qaadan karaan een, markii la fiiriyo een, bilic soo celinta deegaanka oo kale een, in laga taxadaro in dhirtii oo kale la jaro in maaragtay waxyaabaha carada oo kale nabaad guurka u keenayo in laga ilaaliyo in nadaafada lagu dadaalo oo maaragtay waxyaabaha een, dhibaatada u keeni kara deegaanka inta badan laga, laga fogajignaado Een, runtii intaa iyo wax ka badan oo dheeriya waa kas- waa ka qayb qaadan karaan haddii maaragtay dhalinyaradu ay usoo istaagto inay horumar ka sameyso soo celinta bilicda ee deegaanka waa tahay markaana sacdiyo ee, marka hore kusoo dhawow raadiyaha isna iyo magaalada jowhar marka xigta ee, door intee leeg ayay dhallinyaradu ka qaadan kartaa horumarinta deegaanka walaal waxay ka qaadan kartaa wax weyn dhalinyaro kastaba ayagaa bilacda maxay ahayd wadankooda iyo gobolkoodaba soo saaro waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay u istaagto bilicda inay u istaagto wadooyinka wadnahoo kaleento sida jidadka waaweyn geedyuhuudyada in laga jaro nadaafadeeda la ilaaliyo haddii indhaha a ka daawatid wax la sameynaya qaladaad la sameynaya a ka tilaabsatid oo gurigaada keliya oo kuu nadiifsan yahay waxba faa'iidaa ma dhalay kastoo hadda ayaamahan ay dadka ay nadaafada aad ay u jecel yihiin gobolka marka ayadana dhiirigelinaa ka rabnaa iyo wacyigelin eh, sababtoo eh, waxaa loo baahan yahay xoog waa lahaayaa eh, wixii lagu jafi lahay geedaha iyo wax badanaa loo baahan yahay waa tahay ee, markana ibraahim marka hore kusoo dhawow raadiyaha isna iyo magaalada jowhar marka xigta door intee la-eg ayay dhallinyaradu ka qaataan horumarinta deegaanka waa maasanta waa ku dhowahay ee, dhalinyarta waxay qaadan karaan wax walbo oo micnaha nadaafadda ay qaadan karaan ee, dhirta oo micnaha dhibaatada keenayso dee la jaro oo kalo in la joojiyo kalo waxyaalaha oo micnaha faadada iyo waxyaalaha wasaqda in wadooyinka la dhigin si cudurada iyo micnaha waxaas loo qaadin waxyaalo badan bay ee, micnaha dhalinyarta qaban karaan dhalinyarta waa micnaha hormuud ee, dalka waa uwax micnaha wax wal- wax walbo way qaban karaan waa tahay markana maxamed ma samayseen maadaama aad ka mid yihiin dhallinyarada aqoon-yahanada wacyigelin oo aad bulshada ka wacyigelinaysaan in ay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka si loo hormariyo deegaankeena Ah, waa mahadsantaha runtii een, dhalinyaradu inta badan een, bilicda deegaanka aaday u ilaaliyaan Een, wacyigelin haddii la dhahana runtii wacyigelino badan way sameeyaan Een, dhalinyarada keliyana ma sameeyaan runtii Een, qolo walbo ka shaqeyso arrimaha een, horumarinta deegaanka een, wacyigelinay sameeyaan sidii boorar in lagu soo dejiyo in wadooyinka qaar sida haddaba ku dhegin magaalada jowhar qeybo ka mid a Een, sidoo kale in idaacadaho kale laga sii daayo een, in bilicda la ilaaliyo in dhirta aan la jarin in maaragtay dhuxusha aan laga loo adeegsan dhirta Een, runtii nadaafaduna aad bay bulshada bulshada ugu wacyigeliyaan dhalinyarada in maaragtay la ilaaliyo een, nadaafada guud ee deegaanka iyo wadooyinka iyo xaafadaha intaba Een, sidoo kale waxyaabo kaloo badan ay qabtaan dhalinyarada oo wacyigelin ah Een, goob walbayna wacyigelinta ay kasoo jeediyaan hadday noqoto goobaha waxbarashada hadday noqoto een, xarumaha oo shaqooyinka ay ka socdaan sida caafimaadka iyo waxbarashada dhinacyada kale waa tahay ibraahim waa maxay saameynta ay ku yeelan karto jarista dhirta deegaanka wallaahi waxyaalo badan bay sheeni kartaa sababtoo abaaraha dhici jaro ee micnaha xoolaha iyo bilaadanku micnaha waxay ku nool yihiin waa dhirtaas dhirtaasna waxyaalo badan bay ay qabataa haddii dhirta la jaro jaro maxaa baa micnaha dalagii iyo waxyaalihii badan bay saameynay xoolihii waxay cun lahay way saameynay micnaha cudur badanna waa laga qaadaa sababto dabeelo iyo waxyaalo badan ay imaanayiin marka waxyaalo badan ay jeesan kartaa anoo taas ku duuleen waxaan sameynaa wacyigelin ee micnaha inaan micnaha dhalinyarta wacyigelino iyo dadka shacabka ah inay si ay u jarin dhirta iyo micnaha waxyaalo badan si u imaan waa tahay markana sacdiyo ee, jarista dhirta saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa deegaanka in wax badan bay ku yeelan kartaa dhirta haddii la jaro in wax badan oo imaanayo xoolahoo kaleeto waxay daaqaan nabaad guura imaanayo dhirta iyadaba xaquuq bay leedahay ma ahan in layska jaro dhirta saasaan ku wacyigelinahay dadka dhirta jaraan inay ka daayaan ay meelo kale ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda waa tahay markana maxamed abaaraha iyo fatahaadaha ku soo lalaabta deegaanada hirshabelle ee gaar ahaan magaalada jowhar waxaa keeno jarista dhirta malasdhihi karaa maxmed Ah, waa mahadsan tahay runtii Een, markii laga hadlayo fatahaadaha runtii webiga waagii hore wuxuu lahaan jiray een, geedo ku yaala een, jiinka webiga Een, sidoo kale wuxuu lahaan jiray een, maaragtay caws iyo geedo badan oo jiridka een, maaragtay oo webiga aad u ilaalin jiray Een, waayadii dambe waxaad moodaa webiga inuu yahay meel qalalan oo maaragtay bacaadkii iyo biyihii aysan waxba u dhexaynin Een, waana la isdhihi karaa taasaa sababtay in webigii uu go-o inuu webigii fataho inuu meelo badan uu ka duleelsamo Een, runtii jarista dhirkana saameyn badanay u yeelatay waayo een, haddii geedku carada uu haysto geedka naftirkiisa qeybu ka qaadana inuu biyaha celiyo laakiin haddii geedkii goobta laga waayo waxaa imaanaysa inay carada jilacdo inay carada si f- maaragtay sahlan ay meesha uga baxdo marka qeyb weyn ay ka tahay fatahaadaha een, maaragtay oo mar walba kusoo laalaabto Een, sidoo kale dhirta keliya maahane een, carada iyo iyada naftirkeeda aanan cara tuur la sameynin sidoo kale aanan carada laga soo bixin webigii Een, fatahaaduhu qeybo badan oo ka mid a een, dhibaatooyinka bulshada ayaa sababo in fatahaaduhu mar walba ay soo noqnoqdaan waa tahay markana ibraahim haddii ay wanaagsanaato bilicda ee deegaanka maxay tahay faa'iidada ay ugu jirto dadka iyo deegaanka oo ay dareemi karaan Een, wax walba bay dareemayaan sababtoo ee micnaha wax ee, dhirta waxay ka mid tahay waxyaalaha oo indhaha qurxiyo Ee, meelaan dhir laheynna maxaa waa meela aan u qurxnayn marka waxaa loo baahan yahay dadka inay micnaha geedaha jarin oo micnaha ay daayaan si oo micnaha abaara iyo balaayada iyo iyo xoolaha iyo waxaas ay u badbaadaan magaaladana waxay ku qurxantaa waa dhir Ee, jiro walbana hal jeed aa lagu talaalo saasaan dhihi lahayn waa tahay markana cabdisalaan maxay tahay faa'iidada ay u leedahay bulshada bilicda magaalada maasha allah een, faa'iidada ay u leedahay bulshada bilaacda magaalada waa wax badan oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaa ka mid ah haddii eh, magaalada bilic yeelato waxaa waaye waxaa qurxanaana dadka ku nool magaalada waxaa waaye waxay lahaanayiin dad maasha allah soo jiidasho leh Een, ilmihii magaalada ku dhashaana waxay noqonayaan ilmo hadhow bulshada soomaaliyeed wax tar fiican u leh oo aqoon fiican leh marka wax een, bilicda magaalada inay fiicnaato waa wax fiican bulshadana waa wax muhiim u ah maasha Een, doorka dhalinyarada ee ka qaadato bilicda magaalada waxaa ka mid ah een, dhalinyarada horta inay tahay lafdhabarka bulshada soomaaliyeed Een, wax weliba oo bulshada waxtar u lehna waxaa qaban kara dhalinyarada soomaaliyeed Een, dhalinyarada waxaa loo baahan yahay inay shaqo badan ay ka qabato inay wacyigelin ay u sameyso bulshada si ay wax weliba oo bulshada waxtar u leh een, inay dhalinyarada u qaban karto waa inaan dhirta la jarin in laga ilaaliyo bacaha oo kaleeto in laga wacyigeliyo wacyigelin fiican loo sameeyo bulshada in oo laga tago baco waxyaabo kaleeto oo fiican oo la isticmaali kara in loo sameeyo in la sameeyo geeda abuur oo kaleeto in mar waliba geedaha la abuuro oo wax fiican laga qabto waa tahay waa masiix cabdisalaan markaana ee, sacdiyo ma samaysaan tababaro la xiriiro sidii bulshada aad ugu wacyigelin lahaydeen ilaalinta deegaanka in waa sameynaa oo qof waliba xaafadeeda ka adag yahayo xaafadeena qof walba intii u dhow marka eh, haddii ay tiraahdo bilicda aan soo saarano aan haaqana nadaafadoo kale in afarta guryo iska soo horjeedaba ay ku dadaasho marka insha allah waa waa ku soconaa qaarna waxaa sameynaa inay bulshada ay kulantoo kale ay ka hadasho sidii wax loo nadaafi lahay
waa tahay ee, markaan ibraahim ma samaysaan tababaro la xiriira een, aqoonta sare loogu qaadayo bulshada si loo horumariyo deegaanka aa waa sameynaa mar walba wacyi gelinaa waa ar- marka aragnoo kalo dhirta micnaha marka dhalinyarta jirayso ama dadka ay jiraayinoo kalo waaaka wacyi gelinaa waxaa dhahnaa waxyaalo badan ay keenay marka dhaafaa dhahnaa mar walba kulamo adi isbuucii wiigiiba hal maraa qabanaa jimcaha oo kale isku imaanaa sidoo kale waxaan sameynaa maalinta jimcaha oo kale inaan isku soo baxno oo micnaa olol nadaafadeed sameyno oo xaafadaha wasaqda iyo geedaha iyo waxaas iyo ka nadaafino
waa tahay markaana cabdisalaan ee, ma samaysaan tababaro la xiriiro ee, sidii bulshada ay u ilaalin lahaayeen deegaanka haa boqolkiiba boqol waa la sameeyaa een, tababarkaasna waxa waaye waxaa qayb weyn ka qaata dhalinyarada soomaaliyeed een, qof weliba waxa waaye madaxiisu meeraha ku duubtaa xaafad qof weliba waxaa la rabaa inuu ka bilaabo xaafadiisa oo wacyigelin u sameeyo dadka ku nool oo kaleeto xaafadda marka dhalinyaradu waa qabtaan boqolkiiba boqol shaqadaas een, waxayna leeyihiin dhalinyarada ku nool gobolka shabeelle dhexe qaar ahaan joor gruub ay ka wada hadlaan barnaamijyahaas marka la sameyna oo kaleeto markuu soo kordho oo kaleeto een, waxyaabo lid ku ah deegaanka oo kaleeto in laysku sheego oo la yidhaha qof waliba meeshuu joogaa ka bilaabo wacyigelinta een, si ay waxtar fiican ay u dhasho oo dadka dhan loo wada gaarsiiyo mi iyo magaalaba
waa tahay markaana maxamed maxay tahay ahmiyadda dadka iyo deegaanka ay u leedahay in la ilaaliyo deegaanka waa mahadsantaha runtii een, ahmiyad weyn ay u leedahay in la ilaaliyo bilicda deegaanka waayo een, waxaa ka dhalan kara cudurada een, wax waliba waxay ka bilowdaan deegaanka oo xumaado haddii deegaanka uu noqdo meel wasaq badan waxaa imaanaysa inay cudurro faafaan haddii deegaanka uu noqdo deegaan dhirtu ay ka wada jaran tahay waxaa imaan kara inay cudurro yimaadaan Een, sidoo kale haddii deegaanku nabaad gur uu ku dhaco een, runtii deegaanadu waxay noqonayaan deegaano aanan een, caafimaad badan ka jiraynin oo xanuunadooda oo kale ay badanayaan marka een, muhiimad weynay u tahay in la ilaaliyo bilicda deegaanka sidoo kale in la ilaaliyo inay maaragtay dhirta aan la jarin biyaha meel fadhiisiga leh in laga ilaaliyo oo biyaha maaragtay meel loogu talagala la geeyo in qashimada iyo bacaha iyo waxyaabaha een, jeermiska keeni kara laga ilaaliyo deegaanka muhiimad weynay u tahay in maaragtay bilicda deegaanka la ilaaliyo oo muhiimad gooniya la siiyo waa tahay markana sacdiyo maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa bulshada
bulshada waxaan u jeedinayaa in inay nadaafadda ku dadaalaan way- ayagoo hadda ayaamahan aada ugu dadaalo oo jowhar sababtoo ah waa la isgaranayaa heer jowharku waa isgaranayaahe nadaafadda aada bay ugu dadaalaan waxaan dhihi lahaa ayagana inay siyaado ay sii siyaadiyaan in eh, wixii wax gal aho wax sii karo sida nadaafada dhaqaalo meelo u- dhaqaalo u baahan oo caro shubid u baahana iska jirto wixii ku saacidi karo hantile inay ku saacidaan wixii kalena xoogooda ay ka saacidaan saasaan ugu baaqi lahaa bulshada jowharna waxaan ogeysiinayaa inay nadaafada ilgooniya inay ku hayaan waad mahadsan tahay markana ibraahim fariintaada ku aadan wacyigelinta aad u jeedinayso bulshada waxaa ujeedin lahaa inay isku duubnaadaan ee, mar walba nadaafadda ka shaqeeyaan mar walba oo micnaha bilicda ka shaqeeyaan mar walba ee, isku duubnaadaan saasaan dhihi lahay waa tahay markaana cabdisalaan ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar bulshadu waxaa ugu baaqaa inay sameeyaan waxa laga wacyigelinayo oo loo sheegayo inay ku dhaqmaan inay ilaa aduu kuu diidin ay sameeyaan een, barnaamijkan laleeyahay bacahoo kaleeto wuxuu dhibaato u keenaa deegaanka sidoo kaleeto hadda meel haddii bac lagu tuuro oo roob gudo oo kaleeto roobkaas gudaha uma sii gudbayo meeshaasna dhirtaas inay soo dhalato lagama yaabo anbay biyo ka hesho marka waxa ugu horeeya waxaa waa horta inay bulshada reer jowhar inay isticmaalka bacda ay joojiyaan inay ilaa haduu ku diidan nadaafadda xaafadaha qof weliba xaafadda uu joogo inuu nadaafadiisa u fiicneeyo qof weliba waxaa waa hadduu tiisa uu ka hadlo oo tiisa uu wanaajiyo bulshadoo dhan waxaa waa tiis way wada wanaagaysaa marka bulshada reer jowhar waxaa leeyahay nadaafadda iyo waxa dhibaato u keena deegaanka intaba meelaha la iska saaro Een, haddaan ana bulshada ku dhaqan gobolka shabeelle dhexaaqa ahaan jawaar waxaan leenahay een, maamulka heer degmo iyo heer gobol intaba waxaan ka codsanayna inay sameeyaan wixii bacdan loo lagu bedeli lahay oo kaleeto inay keenaan sidoo kaleeto hadda aragnay magaalada muqdisho oo kale way ka bilaabatay in dadka bacaha l- wax ku wata laga qaado oo ha la siiyo walaxa oo bacda aan ahayn oo fiican marka maamulka inay barnaamijkaas ay wacyigeliyaan ilaa hadduu ku diidan qalabkii ay keenaan ay dadka siiyaan dukaaminka oo kaleeto bacaha u yaallo kaleeto in laga tuuro oo kuwaan la siiyo ee ku ganacsada la yidhaah inay maamulka intaas sameeyaan waa wax fiican Een, heer heer gobol iyo heer degmo inta waxaa ka codsanaynaa inay nadaafadana iyagana barnaamijkii nadaafadoo kaleeto gaarigii qashinka lagu qaadaya iyo waxaasoo kaleeto inay bulshada ay u keenaan si ay bulshada nadaafada iyo heer sare ay u gaaraan guud ahaan barnaamijka dooda oad ka dhegeysanaysa raadiyaha isnaa jawaar shabeellaha dhexe soomaaliya waa dhageynta intaa barnaamij ciinkan kulan kulmi doono sidaa iyo ammaanaha allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo sugsana hadiyo dharkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo kusahana hadiyo dharkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan ayay